إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee idaacadda alfurqaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay fuliya weeraro ka dhan ahaa ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ee dhowaanaha dhaqdhaqaaqyada ka waday gobolka shabeellaha dhexe ayaa kala firxaday iyagoona deegaanno kala duwan aaday wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa kulan qodobo muhiim ah looga hadlay la qaadatay bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi sarkaal ka tirsan dowladda federaalka oo gacan saar dhowla leh ciidamada yuganda ee haysta magaalada marku ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay dhib ku hayaan gobolka sirdoonka maraykanka ayaa qiimeyn uu sameeye ku sheegay in muddo lix bilood ah ay ku burburi doonto dowladda afghanistan xaflad ayaa loo qabtay dufcada tobanaad ee ka qalinjibisay machadka qurdubah faraciisa ceelbuur dagaallo ayaa magaalada cadan ee dalka yemen ku dhex maray maleeshiyaad taabacsan dowladda imaaraadka carabta dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa dowladda etoobiya ku eedeeyey inay laayeen dad badan oo rayid ah u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa afar iyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga waafaqsanna afar iyo labaatanka bisha lixaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay fuliya weeraro ka dhan ahaa ciidamada kenya iyo kuwa dowladda federaalka warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamadii dowladda federaalka ee dhowaanaha dhaqdhaqaaqyada ka waday gobolka shabeellaha dhexe oo kala firxaday waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen qaar ka mid a ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga gobolka jubbada hoose weerarada ayaa waxay ka kala dhaceen fariisimaha ciidamada kenya ay ku kala leeyihiin kulbiyow iyo taabto oo ka wada tirsan jubbada hoose diryaanka hubka la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay halkaasi in muddo ayuu dagaalku ka socday fariisimaha ciidamada kenya ay halkaa ku leeyihiin waxaa la aaminsan yahay in khasaarooyin la gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xale waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda iftin ee degmada yaakshid ee magaalada muqdisho dhanka gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalk oo maalmahan dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaano gobolka ka tirsan ayaa shalay kala firxaday ciidamada dowladda federaalka oo wata gaadiid technica oo aada u tiro badan iyaguna ahaa boqolaal ayaa shalay kala tegay waxaana qaarkood ay aadeen dhanka raagaceelle halka kuwo kalena aadeen dhanka jowhar qeyb saddexaad ayaa waxay u baxsatay dhanka magaalada muqdisho ciidamadaasi muqdisho aaday waxaa dhabaha u galay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin hal askareeyeyna ka dileen iyagoo qorina ka furtay ciidamadan iskhilaafay ee kala tegay waxaa hogaaminayay taliyaha milatariga dowladda federaalka ah odowaa yuusuf raage ciidamadan oo dagaal ay ku jabeen kadib magan galay ciidamada burundi ee ku sugan deegaanka biyi cadde ayaa doraad iyo tii ka horreysay iyo tii kaloo ka horreysay waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo iyagoo madaafiicna ku garaacayay dhul howd ah waxaanay warbaahinta dowladda federaal ka sheegatay guulo been ah iyo in dagaalla dhaceen islamarkaana ay ku gacan sarraysay mana jirin wax dagaalla oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe maalmahaasi sida xogta aanu ku helnay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dib waxay ula wareegeen deegaanada wararaxley waraciise iyo qoor dheere waxaana deegaanadaasi laga taagay calanka towxiidka duulaankii dowladda federaalka ah oo ay kusoo qaaday deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa guuldarro kusoo idlaaday waxaa xusid mudan intii dagaaladu ay socdeen in laga dilay askar tiro badan islamarkaasina gaadiid dagaal oo qaarkood taawiyo yihiin laga gubay waxaa xusid mudan sidoo kale inay jiraan askar iyo saraakiil badan oo dhaawaca cornel sani cabdulle oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka oo ciidamada hogaaminaya ayaa ku dhaawacmay qarax dhowaan ka dhacay biicadde halkaasoo askar kale ay ku dhimatay korneylka ayaa la sheegay in xaaladiisu ay aada u liidato waxaana laga qaaday magaalada muqdisho oo marka hore dhaawaciisa lagu daweynay iyadoo la geeyay dalka turkiga si loogu sii daweeyo wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa kulan qodobo muhiim ah looga hadlay la qaadatay bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali deegaanka camaara ee dhaca koonfurta wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa waxaa ka dhacay kulan looga hadlayey sidii waxgaradka iyo bulshada looga wacyigelin lahaa doorashada qabanqaabadeedu ay wado dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu hogaaminayo sheekh xasan abuuxamse waaliga wilaayadii islaamiga ee mudug culimo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa kasoo qaybgalay kulankan oo socday muddo saacado ah qodobo ay ka mid ahaayeen in odayaashu door wacyigelin ah ka qaataan sidii dadka deegaankooda kasoo jeeda aysan uga qaybgelin doorashooyinka iyo in loo istaago ilaalinta dhirta deegaanadooda ayaa lasoo hadal qaaday muddadii uu kulanku socday ugu horeyn qaar ka mida odayaashii kasoo qaybgalay kulanka ayaa sheegay in qodobadii kasoo baxay kulanka ay ahaayeen kuwo faa'iido u leh deegaanka anoo ku hadlaya afka beesha reer camaaraad culamaa udiinka iyo khiyaarta iyo odayaasha waxay kulmeen walaayada islaamiga oo gobolka mudug waxayna ku hadleen wax dalka iyo deegaanka iyo dadkaba anfacayo diiniyana waana ku heshiinay inaan dalka wada ilaashanno iyo deegaanka iyo dadka dhuxusha wax beledka xaalufinaya wax walba in la daayo intaasaan ku ballannay oon ku soo dhowaynayaa waana salaamayaa dhammaan inta imaqlaysa intaasaana dardaarankoodiya waxaa ka mid ahay degaanka xaalufka in laga daayo ninkii xataa mataqaanaa lagu helana aan loo cafi doonin annagana hadda waa noola eg tahay dhulkii mataqaanaa aad iyo aad dhirta u lahay waxaa jira dhul badan oo mataqaanaa dhirtii laga dhammeeyey oo dhirtii mataqaanaa uu xashkii iska yaallo oon habeen la mari karin maalin inaad marta maahan dhulkaasu waa fasaaday saasna waxay yidhaaheen yaan lagu arkin ha laga digtoonaado taasna hadda dadka waxaan uga digaynaa waa wixii berri dhibaato kuu keenaayo cid kaa fuji kartana aan laarag haddii ludambaa lagu helo ka digtoonaada ixdaruu qabla alwaquuc saasaan leenaha arrintoon idinku dhicin ka hor ka digtoonaada waaliga wilaayadii islaamiga ee mudug sheekh xasan abuuxamse oo gabagabada kulanka hadlay ayaa halkaasi ka soo jeediyey dardaaran ku socda odayaasha iyo bulshada degta deegaanka camaara waxaa noo dardaarana wactasibuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay xarigiisa kitaabka iyo sunnaha inaan qabsanno dhanna aanaan uga leexan haddii allaah iyo rasuulkiisa ay xugun ridaan oy meel dhigaan ruuxa muslimka ah ee ninka ah iyo midka dumarka ahba uma bannaano khayaar uma bannaano inay ayagu aragtidooda wax ku dhisaan oy sidaasaa ila quman yidhaahdaan uma bannaana ma arkaysaan insha allahu tacaalaa waxaan rabnaa inaynaan hawaraac noqon inaan diinteenna aan u nisbo sheeganayno aan ku toosnaanno inaan culummadeenna ka faa'iidaysanno inaan diinkeenna baranno inaan ku dhaqanno in aysan naga noqon kutubka aan akhrinno hoosna yaynaan gacanta u gelin inaysan naga noqon inaan dabeecaddu iyo hawadu aysanna hagin laakiin diintu na hagto oy hagaan noo noqoto oo qudwo aan ka dhiganno culummadeenna wanaagsan qudwo aan ka dhiganno oon diinta ka baranno intaana waan dardaarmayaa wacyigelintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay jiraan xildhibaano iyo xubno shisheeyaha ku dhow oo olole ka wada meelaha kooban ee ay ka joogaan gobolka sida gaalkacyo kuwaasoo ujeeddadoodu tahay in lagu biiriyo xildhibaanada cusub sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo gacan saar dhowlo leh ciidamada yuganda ee haysta magaalada marko ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay dhib ku hayaan gobolka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena zakariya cumar maxamed yariisow guddoomiyihii hore ee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana wada shaqayn dhowla leh ciidamada shisheeyaha ee ku sugan duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa isagoo ka qaybgalayay dood ay qabatay idaacadda islaamiga ee alfurqaan islamarkaana dhex martay isaga iyo xasan nuur sabdow oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxaa dooda lagu falaqeeyey dhibaatooyinka ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanada ay joogaan maxamed yariiso ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ciidamada dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan deegaanada ay joogaan isagoona tusaale usoo qaatay isbaarooyinka taxan qaybo badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose caqabadaha ugu xun amni darada haysata waxay tahay amni xumo iyo qaraxumeys badan ayaa ka dhacay taasna waxay ku timid ciidamadii aan tababarkooda iyo nidaamkooda aan samaysnayn oo qori loo soo dhiibiyo tuuta loo soo geliyo mushaarna aan qaadayno ma yiri bax gobolka shabeellada hoose ka shaqeeya waxaa dhacday laga soo bilaabo muuri isbaar inaa la dhigo muur iyo lambar konta dhexeeda isbaaran la dhigo lambar lixdan la dhigo la dhigo meesha la yidhaahdo buulanaagey la dhigo ceelwareegow la dhigto sharambood la dhigto buulmareer konton iyo laba isbaaro in la dhigto oo ciidamadii dowladda oo qaranka ay dhigtaan sidoo kale yariiso oo sii watay hadalkiisa ayaa carabka ku dhuftay dhacdooyinkii ugu darnaa ee indhihiisa uu ku arkay islamarkaana ay geysteen ciidamada dowladda federaalka isagoona dhanka kala soo qaatay tacadiyada kala duwan ee ciidamada dowladda federaalka ay ka geystaan deegaanada ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaa igu xanuun badnaa anigoo jooga xafiiskayga degmada marka dowladda hoose fadhiya ciidama dowladeed inay gabar soomaaliyeed walaashooda ah isgooska bartiisa dharka ugu dhigaan ay dharaamiyaan ayagoo saddex ah ayna kufsadaan caqabada igu weyneed taasa ee taasa igu murug badneed tan kalena waxaa eeda gannaale saddex kufsaa ka dhacay buulo mareer kufsaa ka dhacay islaan waayeel ah oo sagaashan jir ah iyo gabarteeda sharambood gadaashiis meel la yidhaahdo abiikirow ayaa lagu kufsaday raadiyahan ka sheegay daafeed oo kale iyo afgooy dhexdooda kufsaa ka dhacay baraabe ilaa buulmareer dhexdeeda saas oo kale dhinaca markuu ku sheego jannaale kufsaa ka dhacay mubaarig oo kale kufsi iyo rafaad markay ciidamada tagaan meelaha ay joogaan ciidamada shisheeyaha dowladda federaalka iyo weliba maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyay waddanka ayaa inta badan waxaa ka dhaco tacadiyo kala duwan oo isugu jira dil dhac boob kufsi iyo handadaad joogto ah xafladda ayaa loo qabtay dufcadda tobanaad ee ka qalin jibisay macadka qurduba faraciise ceelbuur warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise macadka qurduba faraciise ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa xaflad weyn u qabtay dufcadii tobanaad ee ka qalinjibisay macadka waxaa kasoo qaybgalay xafladda ay ardaydu ka qalin fulaysay culimaa udiin mas-uuliyiinta wilaayada nuqubo waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada haddaba ardayda ka qalin fulaysay macadka qurduba faraciise wilaayada galgaduud ayaa bandhig sameeyey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أيها الأحباب الكرام يا ذوي العقول العظام أهدي إليكم أسمى التحيات والسلام تحية شرعها الملك العلام على لسان نبيه خير الأنام فنقلها أصحابه الكرام حتى صارت من الأعلام mid ka mid ah waalidiinta ayaa halkaa kelimad ka jeediyey ku hadlaya marka afka waalideynta waxaan leeyahay kuwa qalin jebiya khayr badan allaha siiyo kuwa ku xiga oo hadda jooga oo amba kooba ama nin muddaa soo wadayba ayagana waxaan ku dardaarmaynaa oon kula hadlayaa insha allahu tacaala inay dadaalaan dadaalkooda dheereeyaan waxbarashadooda dheereeyaan waxaan leeyahay maxadul qurduba waxbarashadiisa waa aragnaa quruxdaanay leedahay kuwa hore ka baxa kuwa hore ka baxayaan aragnay oon ogeynay anoo marka waalideynti kamid ah waxaan ku soo dhawaynayaa waalideynta dhammaan waas wada maqlaynaa kuwa dhimanna aan u yeerno kuwa joogaahuna si wanaagsan aan ilmeena gacanta ugu sii qabanno maxadul qurdubana aan ugu istaagno macadka qurduba ayaa faracyo dhowr ah ku leh wilaayaadka dalka maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa dowladda etoobiya ku eedeeyay inay laayeen dad badan oo rayid ah dagaalo qaraar ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah gobolka tigre kuwaas oo dhex maraya ciidamada t b l f oo soo laba kacleeyay iyo kuwa dowladda abiy axmed dagaalka waxaa ka qayb qaadanaya diyaaradaha dowladda etoobiya kuwaas oo si ba-an u duqaynaya fariisamayaal ay ku tuhunsan yihiin inay ku dhuumaalaysanayaan t b l f iyo goobo ay ku sugan yihiin qowmiyadda tigreega maraykanka iyo wax loogu yeeray qaramada midoobay ayaa waxa ay muujiyeen sida ay kaga xun yihiin duqaymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday suuq ku yaala magaalada togoga ee gobolka tigreega waqooyiga etoobiya afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu si adag ugu cambaareeyey duqayntan uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin waxaana uu soo jeediyey baaritaan madax bannaan iyo xabad joojin deg deg ah oo laga gaaro dagaalada ka socda gobolka tigree oo ay ku baxeen kumanaan dhinacyada dagaalamaya iyo dad rayid ah xogayaha guud waxa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa qiladhaan ka muujiyey duqayntaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhow konton ruux kuwaas oo ku sugnaa suuqa la duqeeyey qaramada midoobay ayaa soo jeedisay in si deg deg ah loo booqdo aagga ay wax ka dhaceen si loo qiimeeyo xaaladda iyo sida ay wax kaga dhaceen deegaanka etoobiya ayaa qarka u saaran baa la yidhi burbur iyo dhibaatooyin ku hareeraysan dalka xilli doorashadii baarlamaanka ee ugu horeysay ee ka dhacda dalkaasi tan iyo markii uu xukunka qabtay abiyi axmed ay ka bilaabatay gudaha dalkaasi dhan kale wakaalada wararka a b oo soo xiganaysa goobjoogayaal ku sugan gudaha dalka etoobiya ayaa sheegtay in duqaynta cirka ah ee lala beegsada suuqa ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya siddeetan qof oo rayid ah warbixinada ka soo baxaya reer galbeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda abiyi axmed ay ishor istaag ku sameeyeen in shaqaalaha caafimaadka ay tagaan goobaha ay ku sugan yihiin dhibanayaasha dhibaatooyinka kala kulmay weerarada ay geysanayaan ciidamada dowladda abiyi axmed kuwaas oo taageero ka helaya maleeshiyaad amxaaro ah iyo ciidamada dowladda eritrea dowladda abiyi axmed iyo reer galbeedka ayaa sii kala fogaanayay maadaama reer galbeedka ay si adag u cambaaraynayeen dagaalka dowladda etoobiya ay ku qaaday waqooyiga dalkaasi ee ka dhanka ah qowmiyadda tigreega waxaana reer galbeedku ay ku celceliyeen in lala xisaabtami doono kuwa mas-uulka ka ah dagaalada socda warkaas oo aysan jeclaysan dowladda abiyi axmed maraykanka iyo dowladaha kale ee yurub ayaa wada culaysyo ay saarayaan maamulka abiyi axmed si uu u joojiyo dagaalada uu ku qaaday gobolka tigree laakiin dowladda abiyi axmed waxa ay ka dhaga furaysatay baaqyo isdaba joog ah oo ka soo yeeraya maraykanka iyo xulufadiisa iyagoo sheegay inay u madax bannaan yihiin masiirka dalkooda dagaallo culus ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka qarxay hareeraha magaalada makalla ee xarunta gobolka tigree ciidamada t b l f ee galay buuraha ayaa ka faa'iidaysanayay doorashooyinka ka bilowday gudaha dalkaasi maadaama dowladdu ay ku mashquushay doorashooyinkaasi waxaana weerar ay ku ekeeyeen xarumo kala duwan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda muuqaal t b l f ay baahisay ayaa lagu arkayay ciidamo aad u badan oo ay ku qabsadeen dagaalada ka socda nawaaxiga makalla kuwaasi oo qayb ka ahaa ciidamada dowladda etoobiya si kastaba ha ahaatee waxay ahayd afartii bishii nofembar sanadkii labada kun iyo labaatanka markii dowladda abiyi axmed ay dagaal culus ku qaaday maamulka tigreega dagaaladaasi ayaa sababay in la kala diro maamulkaasi inkastoo ciidanka etoobiya iyo kuwa jabhadda xoraynta dadka ee tigreega ay weli ku hardamayaan gudaha etoobiya siddeed iyo labaatankii isla bishaasi nofembar ayay adis ababa ku dhawaahday inay soo afjartay dagaalada ay ku qaaday t b l f iyadoo la wareegtay guud ahaan gobolka laakiin waxaa sii socday dagaalada ku dhuf oo ka dhaqaaq ah oo ay qaadayaan ciidamada t b l f kuwaas oo sii laba kacleeyey dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay waxaana tani ay etoobiya sii gelinayaan xaalado quus ah maadaama dagaalada ay u muuqdaan kuwa daba dheeraanaya hay-adaha reer galbeedka iyo kuwa kalena ay bilaabeen inay isaga cararaan waddankaasi sirdoonka maraykanka ayaa qiimeyn uu sameeyey ku sheegay muddo lix bilood ah inay ku burburi doonto dowladda afghanistan maraykanka ayaa sheegay boqolkiiba konton inay la baxeen ciidamadoodii ku sugnaa gudaha dalka afghanistan kuwa harayna ay gebi ahaan dalka isaga bixi doonaan ilaa iyo bisha sebtembar ay nagu soo wajahan mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa isku fidiyey dalkaasi iyagoo qabsaday meelo badan iyo hub aad u badan oo uu lahaa maraykanka sirdoonka maraykanka ayaa qiimeyn ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen in xukuumadda kaabuul ay ku burburi doonto muddo lix bilood gudahooda markay gebi ahaan isaga baxaan waddankaasi waxaana ay qeexeen in taalibaan ay gacanta ku dhigtay deegaano badan oo ka tirsan waddanka afghanistan maraykanka ayaa iminka muujinaya walaac ballaaran uu ku qaba in taalibaan ay sii wado howlgallada ay kula wareegayso dalka afghanistan sarkaal u hadlay maraykanka ayaa sheegay in dowladda afghanistan ay waajib ka saaran tahay inay difaacdo dalkaasi iyagoo xusay in ciidamada booliiska afghanistan iyo kuwa militariga ee dalkaasi ay u tababareen iminka ay gaarayaan saddex boqol oo kun oo askari xogayaha difaaca maraykanka dhankiisa waxa uu sheegay in weerarada taalibaan ay sababeen in taalibaan boqolkiiba labaatan ay maamusho xarumaha degmooyinka afghanistan laakiin waxa uu sheegay inaysan qabsan magaalooyin waaweyn oo ka tirsan waddankaasi waxa uu intaa ku daray oo uu khiray in taalibaan guulo waaweyn oo soo kordhay ay ka gaartay howlgalladeeda afghanistan tariska dhexe maraykanka ayaa talaadadii shaaciyey in boqolkiiba konton ay ka baxeen waddanka afghanistan iyagoo carabka ku dhuftay in dhex xarumood oo militari ay ku wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayna rajaynayaan in xarumo kale oo militari iyo qalab dheeri ah ay ku wareejiyaan wasaaradda gaashaandhigga afghanistan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina dagaallo ayaa magaalada cadan ee dalka yemen ku dhex maray maleeshiyaad taabacsan dowladda imaaraadka carabta magaalada cadan oo ah caasimadda kumeel gaarka ah ee xukuumadda yemen ayaa waxaa ka dhacay dagaallo culus oo dhex maray maleeshiyaad hoostaga dowladda imaaraadka carabta oo faragelin qaawan ku haysa waddankaasi degmada sheekh cuthmaan ee magaalada cadan ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus waxaana dagaalka u dhex maray maleeshiyaadka xisaamul amniga iyo kuwa gurmadka ee wada taabacsan dowladda imaaraadka carabta oo ka mid ah dowladaha ku duulay waddanka yemen dagaalka ayaa yimid ka gadaal markii maleeshiyaad ka tirsan xisaamul amniga ay xabsiga dhigeen maleeshiyaad kale oo ka tirsan kuwa gurmadka kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen hubka la siiyey dagaalka oo markii dambe isku bedelay mid culus sida ay ku waramayaan goobjoogayaasha ayaa waxa uu dhaliyey khasaarooyin kala duwan oo gaaray labada dhinac waxaa hadda lagu soo waramayaa in xaaladdu ay degan tahay wallow weli dhinacyada ay ishor fadhiyaan lagana yaabo in mar kale uu daal dhex maro koonfurta yemen waxaa ka howlgala maleeshiyaad kala duwan oo ay dusha sare ka maamusho dowladda imaaraadka carabta waxaana marka laga soo tago dhibaatada ay ku hayaan dadka muslimiinta ah sii dheer dhibaatada ay dhexdooda isku hayaan warkii duhurnimana dhegeystayaal xilligan waa naga intaa cidduu dhaafana waxay ka heli kartaa barta aalada internetka aynu ku leenahay radio alfurqan com